intaba waa sameynaa howlgal maantana ugu dambeey meel ama meel aan target ahayd ayaan beegsanay kulley natiijadii aan rabnayna waa kasoo gaarnay waana kasoo noqonay ma fariisano annaga ciidamada iyada maba fariistaanba meel walba ayay weerar ku qaadaan meel walba ay ka shakiyaanna waa soo kormeeraan ilaa afartan kilomitr konton kilomitr baan ka fogey dadkii meesha waxaan rabnay inaan awalba waxbaana loogu tilmaamay bartilmaameed bay ahayd aduu meeshiina waa ka kala ceyrinay waa naga carareen dabadeedna maarata saldhigaygan si nabadqaba ugu soo noqon wallahi weli waxba waxa waxaan badnayn baa jira haddaba aad aadi baan u kala gooshnaa waa un wiilal yaryaroo tuulo tuulooyinka meelahaas degan oo jidka gala la yidhaahdo baabuur masaakiina xabadeeyo maaha baabuur ciidanna uma soo dhawaan karaan hadda waxa de dhibaato oo meeshaas weyn oo naga haysta ma jira laakiin shacabkii ayay tahadiid iyo handadaad iyo waxaas ay ku sameeyaan laakiin dad hadda wax soo weerari kara itaalkaas lehna maaha